waxaa jira walaacis soo taraya oo laga qabo in dagaalka ka ogan bariga dhexe uu ku soo fido gobolka geeska afrika kadib markii ay soo baxeen warar aan xaqiijinoo tibaxaya in israa'il ay isha ku hayso dekedda magaalada berbera si ay uga samaysato saldhig military halkaasi damaca israa'il ee ku aadan geeska afrika ayaa sii xoogeystay tan iyo markii tal abiib ay dowladdu aqoonsatay jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee somalilan kooxda xuutiyiinta ay ka talisa qaybo ka tirsan dalka yemen oo halkaasi aan kasii fogeyn ayaa horey uga digtay qorshe kasta oo israa'il ay saldhig halka uga samaysanayso inay noqonayso mid bartilmaameed ka dhigaysa haddaba intee la egtaas suurtagalnimada in dagaalka bariga dhexe loo soo xawiilo geeska afrika su-aashaasi qaar kaleba waxaan weydiiyey dhakhtar aweys axmed oo arrimaha ka faallooda si guud dagaalka dhinacan gobolka bariga afrika gaar ahaan deegaanada soomaalidu degto saameyntiisu hadda way bilaabatay marka ugu horeysa waxaan dhihi karnaa saameyn dhaqaale ayaa jirta soomaalida wax badan waxay kala soo degtaa dekedaha ku teedsan gacanka carabta ama qaliijka dowladaha laisku yidhaahdo marka hadday tahay cumaan oo salaalo ah iyo dekedan jabal cali oo ugu weyn dekedaha soomaalidu wax kala soo degto marka xagga dhaqaalaha waxaa hadda ugu daran oo isbeddel xoogan uu ka muuqdaa shidaalka sidoo kaleete cunnada cuntooyinka daruuriga ayakana isbeddela ka muuqda sidoo kale mustaqbalka fog haddii dagaalku sii socdo waxaa suuragala saameyn amni oo xoogan iyo mid siyaasadeedba inuu ku yeesho gobolka soomaalidu degto markaan kala qaadno midda dhaqaalaha waan garanay oo meelihii wax laga soo dhoofi jiray waxaa dhici kartaa in ay ka imaan waayaan sidaana ascaartii u qaaliyowdo laakiin dhanka ammaanka marka la eego maxaa la dhihi karaa waa halis oo muuqata oo laga yaabo in mustaqbalka dhow iyo ka dheerba ay ku yeelato gobolka horta dhulkan ay soomaalidu degtaa wuxuu kulaalaa hadda deegaan dagaalku uu toos u saameeyey gaar ahaan waddamadan qaliijka laisku dhaho oo saaran badda carabta gacanka cadmeyd ilaa iyo badda cas marka iiraan oo dagaalkaas qaybta ugu weyn ee kasoo horjeeda xulufada maraykanka israa'iil ah ayaduna waxay leedahay xulufo kala duwan oo ka howlgala qaybo kala duwan oo bariga dhexe ah haddii ay tahay xisbullah oo dagaalka toos ugu biirtay haddii ay tahay maleeshiyaadka shiicada ah ee ka dagaalama ciraaq waxaa ku dhawaaqday inay dagaalka ayadana qayb ay ka noqon doonto xootiyiinta ansaarullah xootiyiinta laakiin tan iyo maalintuu dagaalka bilowday waxay ku dhawaaqeen inay taageersan yihiin inay qayb ka noqon doonaan laakiin ilaa hadda wax tallaabaa ma qaadin marka meesha ugu daran waxay noqonaysaa oo deegaankan soomaalida saameyn doonto markii dagaalka toos ay ugu biirto xootiyiinta ay ugu biiraan maxaa yeelay halka ay ka dagaalamayaan waxay ku aadan tahay dhulka soomaalida ay degto marka waxay weerari karaan dhulalka ku teedsan badda cas oo danaha maraykanka iyo israa'iilba ay ku leeyihiin deegaankan marka waxaan tusaale usoo qaadan karnaa hadda dekedan berber oo kaleete iyo deegaankan somalilan ka taliso waxaa hadda halkaas saldhigyo kookooban ku leh imaaraadka carabta iyo maraykanka iyo israa'iil oo laga yaabo inay ayaga kula daarto masalan haddii xutiyiintu ay kasoo farxashaan qaybahaas kale ee waaweyn oo maraykanka iyo israa'iil danahoodu ay yaalaan waxaa laga yaabaa sidoo kale deegaankan soomaalidana inay saameyn ku yeelato waxa ugu yar oo saameyntaas ay noqon karta marka laga reebo gacanka hadalka waxay noqon kartaa energy security soomaalida aad waxay ugu tiirsan yihiin shidaalka ka imaada dalalka carabta haddii badda cas tusaalahaan hadda marinka hormus waaba la xiray ama ama olmost wuu xiran yahay qayb ahaan badda golof of cadan haddii ay xuutiyiintu bilaabaan inay weeraro ka geystaan saameyn weyn ay ku yeelan kartaa dhulka soomaalida ay degto waa tahay bal arrinta hadda aad ka dhawaajisay ee la xiriira berbere iyo dhinacan somalilan wax oo howloo ka socdo oo lidig ku ah yeman ma ogin laakiin waxaa soo baxay warar sheegayey in israa'iil ay danaynayso inay saldhig military ka samayso meeshaasi oo loo badinayo inay ka weerari karto yeman haddaba xuutiyiintu sidee uga jawaabi karaan bay kula taha horta waxay ila tahay in oo ay degdeg tahay in hadda lasii saadaaliyo in isla hadda israa'iil ka weerari karto berbera ama deegaanka kulaala berbere ay ka weerari karto yemen laakiin waxaa suuragal ah in xogahan la xiriira xuutiyiinta iyo dhaqdhaqaaqooda in halkan ay kala socdaan xulufada eekanka israa'iil xataa waxaa suuragal ah imaaraadka carabta laftirkiisa iiraan waxay u aragtaa inuu garab weyn u yahay israa'iil iyo maraykanka waana sababta hadda weerarada ugu badan ee waddamada khaliijka ee la beegsanaysa iiraan ay ugu badan tahay imaaraadka carabta marka saameynta dhow hadda waxay tahay in israa'iil iyo maraykanka iyo imaaraadka xataa inuu suuragal tahay inay u adeegsadaan inay xogaha iyo dhaqdhaqaaqa milatariga iyo goobaha istraatiijiga ah ee mustaqbalka la weerari karo inay kala socdaan halkaas maxay samayn karaan xuutiyiintu haddaba taas waxay wa- waxay dhalin kartaa inay u arkaan khatar la xiriirta amnigooda maadaama dagaalka ay qayb ka noqon karaan mustaqbalka inay beegsan karaana suuragal ah beegsigaasoo noqon kara waa mide mid oo tusaale ahaan afa tusaale ahaan oo sumad oo kale ah, inay dhahaan oo kale waan weeraraynaa halkaas ee maraakiibku ma xiran karto waxaan u aragnaa meel aan beegsan doonno sidaasna ayada oon iyagoon tallaabo qaadin ay saameyn weyn ku yeelato deegaankay saameyn ku yeelato iyo maraakiibta imaanaysay iyo guud ahaan maraakiibta waxaa laga yaabaa marar badan in maadaama caymis ay ku jiraan haddii mar ay dhacdo in hanjabaad loo soo jeediyo deegaanka ay khatar kusoo wajahan tahay maraakiibta inay ka weecataa laga yaaba ama ku yaraato oo saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa marka deegaanka
kaasi wuxuu ahaa dhaktar aweys axmed oo iiga warrimayey waxa ay mudan karaan gobolkan geeska afrika haddii dagaalada iyo coladaha bariga dhexe ay ku soo fidaan